horta waxaa is leeyahay jawaari doorku qaatay oo ahayd inuu iscasilo baarlamaankana ka badbaadiyo ama siduu asagu sheegay inay dhig iska daadiyaan ama sharci darre iyo maaragtay khalad iyo in lagu boobsiiyo waa runtii waa arrin taariikhi ah oo taarikhdan xusi doonto isaguna uu asiibay marka waxaan jeclay taas inaan ku ammaano midda labaad baarlamaanku sida xeer hooshaarkiisa ku qoran waa inuu laba asbuuc gudahood ku doorto guddoomiye cusub taasna waa de inay gudagalo guddii la qabto hawsha gala kadibna dadkii danayn hayay ay soo gudbisadaan arsigoodii xildhibaanaduna cod qarsoodiya qofka ugu habboon ay ay kursiga ku siiyaan marka waa fursad kale oo runtii hanaanka dimuqraadiyadda iyo dowlad wanaagga iyo labakaclaynta xataa la odhan karo dowladdan iyo baarlamaankan loo loo sii qaaday marka waa in la sugo hadda la arko musharaxiinta la arko qaarna hadda waa issoo dhigdhigeen baraha bulshada laakiin si rasmiga guddiga ay usoo gudbiyaan inta qofoo issharraxaysa baraha kadibna ay doorashada galaan waana fursad weyn oo ay baarlamaanku haystaan inay boorka iska jafaan waktiga yaroo u horay iyo laba sana iyo barna shaqada laga filhayay oo macnaha dowladda inay muraaqabeeyaan oo la xisaabtamaan ha noqoto ama inay sharci dejiyaan ha noqoto ama inay matalaan dadkii ay soo doortay ha noqoto howlahaas inay gudagalaan marka waxaas leena waa fursad cusub iyo dhibaatana waa laga badbaadiyay isqaqabsi
baarlamaankii sagaalaad iyo kan tobanaad bilowgiisaba maxaa qabsoomin oo guddoonka cusuba imaan dooneen baarlamaankan waktiga u harta laga filaya shaqooyin badan baa horta baarlamaanka u yaalla oo dastuurka in la dhammaystiro waa qodob aada iyo aad iyo aada u weyn oo dastuurka qabee laga tiro laiskuna afkarto kadibna isagoo dee dokumenti ahaana lasoo afjaro sheekadiisa waxaa kaloo iyadana maxaa la yidhaahdaa hawl weynoo baarlamaanka sugaysaa in macnaha labada kun iyo labaatanka ama labaatan iyo kowga bilowgeeda dalkan doorashada ka dhacaysa nooceeda iyo howlihiisa markii guddiga doorashooyinka ay soo afjaraan iyo siyaasiyiintuba inay iyadana meel saaraan oo sharciyeeyaan waxaa kaloo iyadana dee baarlamaanka horyaalla shuruuc badan baa dowladda horgeysay iyaguna waxay xaq u leeyihiinba inay shuruuc ay ay ay ay diyaariyaan marka shaqo badan baa u taalla iyo inay deegaanadooda tagaan oo ku laabtaan oo baahida dadkooda qabaan soo bandhigaan oo dowladda gaarsiiyaan marka baarlamaanka shaqa u taalla hadda laakiin dadkii jawaari eedeynaya waxay ku eedeynayaan saacado yar in la shaqeynhayay lix saaca inti la yimaadaan afar saaca marka la tukado salaada duhurka lagu kala tegahayay marka laba sana ay barba haystaan shaqooyin badan oo kuwii mustaqbalka la xiriiray iyo doorashadii iyo waxaas dastuurkiina waa yaalaan kuwa ay abuuran karaana waa yaalaan kuwa dowladda soo bandhigtayna waa yaalaan marka shaq shaq waa buuxda
guddoon noocee baa la filayaa mar haddii jawaari lagu eedeeyey gaabis shaqo ka heritage ahaan iyo dadka soomaalidu guddeen noocee baa la filayaa in uu hogaamin doono baarlamaankan
horta baarlamaanku waa laba boqol iyo todobaatan iyo lix qof haddii macnaha qof waxaa loo baahan yahay marka laba boqol iyo labaatanka lixdaas qof oo la odhan karo waa laba boqol iyo todobaatan iyo iyo lix xisbi qof dadkaas isku wadi kara oo intuu caqligooda iyo taladooda mideeyo wado saari kara si shaqooyinka hadda la sheegaya ama shacabku uga baahan yahay ama dowladdu uga baahan tahay ama dalku uga baahan yahay si ay u galagalaan marka kow horta waa inuu qof yahay caqli iyo xikmad iyo waayo aragnimo iyo khibrad dadkaas lagu hago qof leh inuu yahay sidoo kale baarlamaanku maxaa la yihahdaa koox kooxo kooxa kooxo marmarka qaarkood isugu isugu isugu duumaa oo had marka jawaari la bixinayay koox baa isku duwanayd markii kooxna asagay difaacaysay waa nin dadkaas kala duwan oo hadda ayaamahan dhici karto inay isku taagnaayeen ama gabar ha noqoto ama qof ha noqoto qof dadkaas isku dubaridan kara oo dadkaas isku duwi kara oo ay usoo istaagayaan oo culays culayskii kursigu waa kursi weyn waa kursiga labaad ee dalka weeye waa madaxweyne ku-xigeen qofkii guddoomiye dalkan ka ah baarlamaan waa madaxweyne ku-xigeenka dalka oo kale weeye marka madaxweynuhu buxasaa ku simaa isagaa qofka labaad ee maamuuska dalka leh marka kursigaas qofka qaadi kara dad badan baa markii kursi soomaaliyeed banaanaado waa layska wada qooqaayo qof kasta kursigaas waa rabaa kursi kasta qof kasta waa la egyahay madaxweynea la wada rabaa kuwa madaxweyne soo dalbanaya hal culaxtaa helmahayaan laakiin waxay ku qanacsanayaan inay madaxweyne noqon doonaan kuwa guddoomiye baarlamaan raba waxaas leedahay xildhibaanadan xildhibaannimadaa ku cuslayd haddana guddoomiye baarlamaad bay rabaan marka hankaas waa bani aadamka wax isaga daawacan waayo waxba lagama qaban karo laakiin kursigaas qof buuxin kara miisaankiisa culaskaasle dadkaas aruurin kara khibradaasle in la helo waa daruuri waay doodii uu ku baxay jawaari bilowgeedii waxaad ogeyd in meelaha qaar fulinta iyo sharci dejinta loo dhigayo dooda sababtuna waxay ahayd wasiiro badan baa ka muuqday ma kula tahay guddoomiye la khisaabtami karaya xukuumadda inuu yimaado lagala baaqsado inaysan mar dambe dhicin doodihii meelaha qaar maalmihii hore taagna horta siyaashaddu waa iska isjiibjiid waayo oo markay masaalixdu isku hor yimaadaan waa layska hor imaanayaa indhaha laisku dhufanayo waxba lagama qaban karo markuu ninka wasiirka arko baarlamaankii oo si ku ah wuxuu isku dayi karo dadaal inuu la yimaado waa loo baahan yahay inkastoo ay daruuri tahay sharciga in la ilaaliyo arrinta ugu muhiimsan oo ugu muhiimsan oo ugu muhiimsan soomaaliya waxaa waye sharciga in la ilaaliyo oo dowladdu aysan sharciga ka boodin oo baarlamaanku sharciga ka boodin oo sharciga midka qoran letter and spirit midka qoran iyo midka laga fahmi karo labadaba waa in la waardiyeeyo waqtigii hore adaacadda iyo marka laga sheekeynayo waxaa lagu yaqaana waxa waa sharciga aada loo dhowra oo looga xishoona haddaa wixii micnaha xataa su-aal lagelinla gelin kara waa laga xishoon jiray marka waa daruuri in baarlamaanka guud ahaan iyo xukuumadda iyo dadkoo dhan sharciga la ilaaliyo guddoomiyahana marka siyaasad horta kama u dhammaan doono laakiin waa inuu culayskii iyo miisaankii iyo xilmigii uu ku maareyn lahaa tishaahyada kala duwan inuu la yimaado dowladduna jawaari bay bursatay oo ay u gashay kan ka dambeeya ma bursan karto waa iska caadi hadday bursatana waa isla dumaayaan hal mar baa qofku macnaha ay xildhibaan ama ra-isul wasaare la caysan karaa ama macnaha la caysan karaa maxaa la yihahdaa guddoomiye baarlamaan wixii ka dambeeya wax saxa oo miyir le in la sameeyo waaye marka waana qarsoodi xildhibaanadu marka waxay u baahan yahay inay ninkii mashruucooda iyo hay-adda ay ka tirsan yahin ka shaqaysiin lahaa ama gabadhii inay xushaan qofkaasna ay ku xushaan inuu shaqooyinka u yaal la qaban karo ayagana isku duuridi karo oo kulligood isku wad wadi karo dowladdana la shaqayn karo inuu ka hor yimaado khasab boqol kiiba boqol maahan lana xisaabtami karo marka shacabkana runtii hay-badooda iyo kalsoonida ay ku qabaan heli kara bulshada caalamkana sidoo kale macnaha culeys iyo miisaan la hortegi kara marka laba boqol labaatan iyo shan weeye xildhibaanada waxaa dhici karta beelo gaara hadda in lagu xaqliyo oo ladhaho beeshaasaa gelaysa oo beelaha ra-isul wasaaraha iyo haysta madaxweynaha iyo inaysa hadda gelin baa dhici karta inay galaanna waa dhici kartaa oo hadda sharcigu qofna u diidi maayo laakiin qof howlahaas ka bixi karaa ay dooranayaan hadday dooran waayaanna oo qof aan shaqadan ka bixi karin ay doortaanna dee culeyska u badan ayagoo ku dhacaya marka hadda un baloniga ayagu la yaala